waxaa marba marka ka dambaysa fashil iyo fadeexad wajahaya mashruuca doorashada qof iyo codka lagu sheegay ee xamar ay ka wadaan guddi uu samaystay xashi sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka haweenay ka mid a dadka barakacyaasha ee ku nool xeryaha qaxootiga ay heedaha shisheeye ka samaysteen magaalada muqdisho ayaa sheegtay in la qasbayo dadka qaxootiga ah iyadoo loo adeegsanayo xubno ka socdo guddigan waxay intaasi ku dartay haweenaydan in iyagoo aan waxba samaynin inta raashin loo qaybiyo loo diiwaangeliyo inay codayeen haweenaydan oo lagu magacaabo maryam jeylaani ayaa dharka kala sheegtay in xasan sheekh uu ku soorgay cunaqabateen iyo ciqaab muwaadan dhibbanaan ahay ani qof xur aan ahay waddankayga anaa iskale soomaali soomaalile waaye cid lahandadi kara ma jirto cid xoog cod loogu qaadi karana ma jirto ninka xashin maxamuud la yidhaahone barakac nolol xumo cunuqabateen waxaan loo fadhinin iyo inqaab ayuu nugu soo rogay qof xur aan ahay mawaadan xur aan ahay sheeg khayaana ahaa socotaa oo hunguri in lagugu siila lagugu diiwaangelinaayo ka bacdi waa codaysi lagu dhahaayo masaakiin aan qaxooti aan deganahay cid war iga haysa ma jirto nolosheyga odagayga waa jaban yahay toddoba bilood ayuu sariir ii saaran yahay xaaladiis ilaahay baa og cid masaariiftayga meel ku sheegta ma jirto xashi maxamuudna war igama haayo hadda dila soo wacdana ma socdo mana baxaayo muqdisho ayaa la kulmaysa nololxumo uu baday xasan sheekh maxamuud oo ay dul huganayso isweydiimo ahna hogaamiye horseed u noqday siraca iyo darxumada haysta shacabka muqdisho kuwaasi oo dhibano u noqday dowladda uu hogaamiyo iyo qudhiisa oo lagu eedaynayo inuu ku lug leeyahay barakaca iyo nololxumada ka jirta muqdisho ama si guud soomaaliya